أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah ciidanka milatariga xukuumadda suudaan oo mar kale la wareegay magaalooyin waaweyn oo dhaca waddanka suudaan maleeshiyaadka gacansaar kale leh dowladda riddada imaaraadka carabta oo laga eriyey caasimadda gobolka kordufaan wararkii u dambeeyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa maxaan ka ognahay sida uu soonka dawo ugu yahay xanuunnada raage ee dadku ay la nool yihiin waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee soonka qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah eritereya oo u yeertay jeneraallada howlgabka ah iyo ciidanka keedka xilli ay faraha ka baxayso xiisadda kala dhexaysa etoobiya sidee baraha bulshada looga hadalhayaa furashooyinkii ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaannada dhaca bariga webiga shabeelle ee gobolka shabeellaha dhexe sideese arrinkan ay bulshada uga falcelisay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa kataa'ib ikhbaariya oo maanta faafiya muuqaalka weerarkii lagu qaaday fariisinkii maleeshiyaadka riddada ee deegaanka califoolleere waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu soo gudbin doonnaa boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur oo ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ka fulisay magaaladaasi qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha cabdulqaadir rabbaani iyo maahir ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona adna halkan ayaa idin kala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna laif streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa maxaan ka ognahay sida uu soonka dawo ugu yahay xanuunnada raage ee dadka ay la nool yihiin ku soo dhowaada warbixin ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee soonka waxaa inoo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani sida ay ku warramayaan daraasadaha caalamiga ah ee caafimaadka waxaa la ogaaday in soonka uu dawo u yahay xanuunno badan oo ka mida kuwa joogtada ah ee la nool qofka sida dhiigkarka sokorowga kolesteroolka xanuunnada ku dhaca beerka caabuqyada kala duwan sida infekshannada iyo cudurka kansarka iyo kuwo kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin xanuunnada ruuxiga ee nafta la xidhiidha hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay ku sheegaan oo soo xiganaysa daraasado dhowr ah waxa ay sheegtay in soonku uu xal dawo ah u noqday xanuunnada sokorta dhiikarka iyo xanuunka sagta qalbiya ama vaaliga waxa loo yaqaano oo ah maskaxda oo dhiig ku furma xanuunnada joogtada ah ee ku dhaca sanbabada sokorta ayaa waxaa la iska weydiin karaa qofka ay hayso sidee ayuu gaajada ugu dulqaadan karaa maadaama uu doonayo in uu soomo haweeney dhakhtarad ah oo lagu magacaabo qubaashi ayaa waxa ay sheegtay in soonka laga helayo jadwal wanaagsan oo qofka xanuunka sokorta qabaahi uu ku maarayn karo xaaladihiisa caafimadeed waxa ay tilmaantay haweeneydan dhakhtaradda ah qofka soomi kara inuu yahay qofka qaba nuuca labaad ee sokorowga waxay sababtu u tiirinaysaa qofka la nool sokorta gaajada waa ay u daran tahay haddana waxaa lagu talinayaa in qofka uu ka faa'iidaysto soonka iyadoo xaaladda caafimadeed ee bukaanka lala soconayo cilmi ahaan markaynu eegno haddii aynu soonno jirkeenna maxaa ku dhacaya ama sidee ayuu u shaqaynayaa
So over here we have a start of a fast, and we go 24 hours, 48, and 72. So there's a lot of really magical things that happen when you fast. our bodies have developed over a long period of time.
waxaa jira faa'iidooyin uu soonka u leeyahay jirkeenna haddii aan soonno muddo dheer waxaana ka mid ah inuu jirkeenna hagaago sidaa darteed jirkeenna uma habboona cunista joogtada ah maxaase jirkaaga ka dhexdhacaya markaad sooman tahay saamaynta faa'iidada leh ee soonka muddo laba-iyo toban saacadood ah waxaa dhacaya koror ku yimaada hormoonka kobaca ee loo yaqaano growth hormone hormoonkaas waxa uu xiriir la leeyahay ka hortagga gabowga burburinta dufanka daryeelka muruqyada iyo isdhexgalka borotiinka sida uu leeyahay dhakhtarka lagu magacaabo doctor eric beck oo ka faalooda arrimaha caafimaadka marka loo eego cilmiga biolojiga waxa la yidhaahdo waxaa jira otofaji oo ah shaqo lagama maarmaan u ah jirkeenna oo si weyn kaga dhacda gaar ahaan xilliyada jirku uu dareemo gaajada brofesorka cilmi baaraha ee u dhashay dalka jabaan islamarkaana lagu magacaabo yoshionaro hosomi oo sannadkii kii ku guulaystay biladda dhakhtarnimo oo ay bixiso hay-addaas ayaa waxa uu ku guulaystay cilmi baaris sheegaysa in soonku uu caafimaad u yahay xanuunno badan waxa uuna dhakhtarka uu aad u faahfaahiyey shaqada uu qabto atofaji atofaji waa shaqo hab dabiici ah oga dhacda jirkeenna taas oo ah in jirka la nadiifiyo lana hagaajiyo ereyga atofaji waxa uu ka yimid laba qayb owto oo macnaheedu yahay nafta iyo faji oo macnaheedu yahay cunid ama cunista sidaa darteed otofaji waa cunista nafta oo naftu maxay cunaysaa ama habka uu jirka uu u burburiyo una soo celiyo qaybaha aan shaqaynaynin ee unugyada sida borotiinada dhaawacan ama waxyaabaha kale ee aan loo baahnayn marka uu dhaco atofaji unugyada waxay isticmaalaan habkan si ay u kala furfuraan qaybaha aan shaqaynayn ee unugyada una celiyaan qaybaha muhiimka ah ee jirka tani waxa ay ka caawisaa jirka inuu iska nadiifiyo hagaajiyana caafimaadka unugyada iyo inuu ka hortago dhibaatooyinka caafimaad darrada keeni kara sida kansarka iyo xanuunada kale atofaji waxa ay si gaar ah muhiim u tahay marka aad sooman tahay maadaama habkani uu si gaar ah u dhaco marka jirku uu baahan yahay uuna xilligaas ka faa'iidaysto khayraadkiisa gudaha doctor eric beck oo ka faalooda arrimaha caafimaadka waxa uu boorinayaa in wakhti dheer la soomo si shaqooyinkaas kala duwan ee jirka ka dhacaya si hufan loo qabto Then what you can do is periodic prolonged fasting to achieve additional health benefits, uh, whether it's for your immune system because you have an autoimmune uh, problem, or you just want to look younger with your skin, uh, or you want more brain cells, you want better heart function, better gut function, uh, or let's say you have cancer and you want to uh, improve that. Because one thing that fasting will do is it will increase your resistance to stress.
ugu dambayntiina sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka hadlaya sirta soonka ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay faa'iido weyn u leedahay bani aadamka islamarkaana ay tahay in dadkeennu ay ku dadaalaan soonka maalan haddaynu gaadhi ka soo qaadno gaadhigu hadduu kharaabo maxaa la sameeyaa haddii uu kolba aad samayso oo cilladoobo oo samayso oo cilladoobo marka dambe waxaad tidhahdaa war kan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badanba samayntiisa tuuro mid cusub iibso socanka maaha system jidhku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga marka inbutkiisu ay ka badato outputkiisa enerjiga iyo wuxuu isticmaalaya marka uu ka bato shaqada uu qabanayo waxaa la yidhahaa unugan ha laga takhalluso waa la dilaa dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyey ama cayn ka noqday la dilo inta la furfuraabaa sbeer baard laga dhigaa jidhka haddana dib uu isticmaalaa qayb labaad baa jirta oo ah haddii unuga wax ka mida cilladoobaan maalan gaadhigii aad wadatay baaterigaa fadhiistay maxaad samaysaa ma gaadhigaad tuurtaa mise uun waxaad tijaabisaa inaad baateriga ka tuurto oo baateri kala geliso otovaji systemku wuxuu sameeyaa unugu marka qaybay cilladowdo qaybta cilladowday buu ka tuuraa dabeetana waa loo ribeergareeyaa qaybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jidhku idan waxay leeyihiin sistamkaasi inuu si xooggan u shaqeeyo waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mida bay leeyihin soonka haddaad soonto bay leeyihin sistamkan shaqadiisaa fiicnaanaysaa dadweynihiisu waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso haddaad rabtay bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso haddii jidhku ku yaro duuduubmo bay leeyihin oo aad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin yacni kullu dalik waxay leeyihin waxaa tari kara soonka waa soon sideeya markaa awal waxay odhan jireen cunada iska daayo liin macaanta cab waxaan iska daayo biyaha cab waxaan iska daayo wuxuu leeyahay brofesorkaasi waxa ugu fiican lix iyo toban saacadoodna inaad soomanaato sideedna wax cuntid lix iyo tobankaa saacadood ee aad soontee sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liitaa way dhimanayaan unugyada awalba tamarta daraa shaqada way ka baxayaan kuwa systemkanna waa la kicinaya waxyaabaha kiciya gaajadaa ka mida bay leeyihin systemkanna waa la kicinaya systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liita ama ribeerka u baahan labada shaqaba inuu qabto taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad laba maalmood soonto shareecadu maxay qabtaa toddobaadkii maxaa laynagu yidhi waxaa idiin sunna ah inaad soontaan maxay isniin iyo khamiis gaalka jabaniiskii wuxuu leeyahy waxaa fiican toddobaad kasta inaad laba maalmood sidaasi yeesho waxay leeyihin haddii kale inaad bilis ku bixisa bay leeyihin ciddaan laba labadan soomaynina maxay soontaa bil bay soontaa idan waxay leeyihin soonku kow iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba caafimaadka u kordhiya dad badanoo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhallusi karaan ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah haddii soonka loo badiyo dadka kasar ku dhaca ama waxaanay ku dhacaan ma ka bogsan karaan aaraadaasa hadda taalloo la wadaa nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab laydhaha mucjisatu siyaam ugu dambayntii dhegaystow soonka ka hor haddii jadwalkaaga cunto uu qaldanaa isku day in aad saxdo cuntadaada oo aad hagaajiso isla mar ahaantaana aad ka fogaato caabuqyada kala duwan waxyaabaha keeni kara sida warbixinteennii hore ee sokorta aynu kaga soo hadalnay aynu ku soo faahfaahinay in sokortu ay xanuunada ugu badan ee jirkeenna ku dhaca ay dabar u tahay bakteriyada kala duwan ee jirkeenna ku nool haddaba dhegaystow isku day in aad jadwalkaaga saxdo markaad ramadaan ka dhammaysato insha allah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijkan waanu ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta warbaahintii guud marka midhigaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka bartu waxay maanta faafisay muuqaal uu soo saaray kataayib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka califool dheere ee dureedka magaalada mahadaay ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa eritereya oo u yartay ciidankeeda kaydka iyo kuwa howlgabka noqday dowladda eritereya ee uu hogaamiyo asiyaas afwerki ayaa muwaadiniinteeda ku amartay inay diyaargaroobaan waxaana dadka amarkaasi la siiyey ka mid ah ciidamada kaydka saraakiisha iyo askarta howlgabka ah sidoo kale waxaa amaro la duldhigay ragga iyo dumarka dalkaasi u dhashay warbaahinta ingiriiska laanteeda eritereya ayaa waraysi ay la yeelatay dadka u dhashay waddankaasi waxa ay u sheegeen in amarka uu si rasmi ah u bixiyey maamulka dowladda waxaana amarkaasi la marsiiyey dowladaha hoose kuwaasi oo dadka fariintu ku socoto awaamir duldhigay ciidamada kaydka ah ayaa lagu amray inay taliska ciidanka iska xaadiriyaan sidoo kale saraakiisha iyo askarta howlgabka noqday ayaa iyagana amar lagu siiyey inay kusoo laabtaan xeryaha ciidanka si tababar loo siiyo oo ay diyaargarow dagaal u galaan amarka kasoo baxay xukuumadda uu fadhigeedu yahay asmara ayaa dadka da-doodu ka yar tahay lixdan sano ee ka tirsanaa ciidamada faray in tababaro ay qaataan halka dadka da-doodu ka yar tahay konton sanana lagu amray inaysan dalkaasi ka bixi karin ogolaansho la-aan dadka ku dhaqan magaalada asmara ayaa warbaahinta u sheegay in amarka kasoo baxay dowladda uu hogaamiyo keligii taliye siyaas afwerkii aan si rasmi ah loo shaacin balse ay ku baraarugeen markii ay tageen deegaanadii ay dalka uga bixi lahaayeen sidoo kalena tageen goobaha laga heli jiray adeegyada dowladda haweeney eritreyaan ah oo ku dhaqan qaaradda yurub oo magaceeda u qarisay sababo ammaan ayaa warbaahinta ingiriiska u sheegtay in waalidiinteeda ay ka codsadeen fiisaha bixitaanka si ay ugu safraan waddanka ay ku nooshahay waxayse sheegtay in aabaheed oo hore uga tirsanaa ciidamada eritereya loo diiday fiisaha hase yeeshee hooyadeed oo golaanshiyo la siiyey amarka ayaanan ku ekeyn ragga oo keliya balse haweenka ayaa lagu amray inay ciidamada ku biiraan tababaro ciidanna qaataan arrintaasi ayay dadku sheegayaan inay cabsi ku beertay haweenka ciidanka kaydka ee ragga iyo dumarka ee dalka ka baxsaday ayay sidoo kale dowladdaasi ku amartay inay dib usoo laabtaan sidoo kale ilwareedyo ayaa sheegay in dowladda eritereya ay xabsiyada kasii daysay ciidamo u xirnaa dembiyo kala duwan kuwaasoo dib loogu celinayo talisyadooda oo looga yeeray waxaana kuwa xabsiyada laga sii daayey aan ku jirin ciidanka dembiyada culus u xiran sida lasoo warinayo amarkan u muuqda diyaargarowga dagaal ee looga dhawaaqay eritereya ayaa kusoo beegmaya xilli maqaal uu qoray madaxweynihii hore ee dalka etoobiya uu asmara ugu weedeeyey inay colaad ka dhex hurinayso waqooyiga etoobiya wasiirka warfaafinta eritereya oo hadlay ayaa beeniyey eedaasi adis ababana ku weedeeyey horin colaad waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo kamid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa milatariga suudan oo la wareegay magaalooyin istaraatiiji ah khasaare culusna gaarsiiyey kooxda fallaagada ah wararka ka imaanaya wadanka suudan ayaa sheegaya in guuldarooyin hor leh dhabarka loo saariyey maleeshiyaadka mucaaradka ah ee xiriirka dhowlo leh dowladda dabarilifka imaaraadka carabta kadib dagaallo maalmo qaatay oo ka dhacay wilaayaadka khartuum iyo kordofaan ay ciidamada milatariga suudan iyo xogaga kaabaya ugu suurta gashay inay la wareegaan magaalooyin waaweyn oo ay horey gacanta ugu hayeen maleeshiyaadka loo yaqaan janjawiidka ama arsf bayaan caro leh oo kasoo baxay milatariga suudan ayaa lagu sheegay in hareereyntii laga qaaday magaalada al ubeyd oo ah caasimada kordofaan taasi oo tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo labaatan ay go-doomin adag ku hayeen maleeshiyaadka kooxda dacmusariic laba ciidan oo ka kala yimid magaalooyinka khartuum iyo niyaal ayaa ku kulmay magaalada al ubeyd sida ay muujinayeen muuqaalo ee lagu faafiyey baraha bulshada sidoo kale ciidamada suudan ayaa la wareegay magaalada qudayna ee wilaayada niilka cad magaaladan oo ah mid istaraatiiji ah ayaa magaalada caasimada u jirta qiyaastii sideetan kilomitir goobjoogayaal ayaa sheegay in la wareegidda magaaladan ayay wax u eg go-doomin gelinayso maleeshiyaadka imaanaadku taageero ee ku sugan xaafado ka tirsan khartuum taqadumkan ay sameynayaan ciidamada milatariga suudan ayaa imaanaya xili magaalada nairobi ee caasimada kenya ay heshiis ku gaareen kooxda rsf iyo qaar ka mid ah mucaaradka suudan waxayna sheegeen inay dhisayaan dowlad ka howlgali doontaa deegaano ka tirsan gobolada ay dagaaladu ka socdaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada wakaaladu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana kamid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxay sidoo kale mareegtu daabacday warbixin ku saabsan kataib al akhbaariya oo faafisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka califool dheere ee wilaayada shabeellada dhexe waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo kamid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegta faafreeb maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ku beegsadeen hoyga uu degmada buurhakaba ee gobolka baay ka degan yahay taliya ku-xeenka maleeshiyaadka ridada ee degmadaasi murtadka lagu magacaabo cismaan karabiin sarkaalkan ayaa si dirqiga kaga badbaaday weerarka la doonayey in lagu qaarijiyo weerarkan waxaa ku dhintay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa saraakiil ka tirsan booliska kenya oo ku dhaawacmay shil ka dhacay gudaha kenya ilaa toban ka mid a saraakiisha booliska dowladda kenya ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay shilkan gaari waxayna shilka galeen xilli ay kusii wajahnaayeen munaasabad uu guubjoog ka ahaa madaxweynaha kenya william ruto saraakiishan ayaa doonayay inay ka qayb galaan aaska aabaha dhalay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka kenya aaskaas oo ka dhacayay tuulada kamale ee hoos tagta degmada magarini oo ka tirsan ismaamulka kilifi mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka kenya oo ka hadlay shilkan ayaa xukuumadda ku dhaliilay inaysan waxba ka qaban burburka waddooyinka taasoo uu sheegay inay saameyn ku yeelan karaan markii ay dadku aasayaan kuwa ka dhinta aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir baraha kala duwan ee bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto waxaa maanta si aadaha looga hadalhayay qodobka ku saabsan howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan qeybta bariga baraha bulshada waxaa si aadaha la iskula dhex qaadayaa falcelinada kala duwan ee laga bixinayo howlgalladii dhacay khamiistii lasoo dhaafay oo ay mujaahidiintu kula wareegeen dhowr deegaan kuwaas oo dhanka bari ka xiga webiga shabeelle bashiir dad fara badan oo arrimahan uga hadlay baraha ay bulshadu ku wada xiriirto sida facebook iyo twitter ayaa sheegay in howlgalladan ay muujinayaan sida ay ciidamada mujaahidiintu awood ugu leeyihiin baacsashada maleeshiyaadka murtadiinta iyo inay dib u qabsadeen deegaanadii uu cadowgu ku qabsaday xamladii ashaadala dirarka ee xasan gurgurte kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga dad fara badan ayaa ku maadeystay maamulka ashaadala dirarka galmudug oo sheegay in ay maleeshiyaad gurmad ah u dirayaan murtadiinta hirshabeelle dadka oo aada uga falceliyey ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay ugu sawir iyo ku-digasho waxayna tusaale usoo qaateen in maamulka ridada galmudug uu la dhiban yahay weerarada mujaahidiinta islamarkaana maamulkaasi laga qabsaday dhowr degmo iyo deegaan bashiir camaliyaadkii ka dhacay cali fool dheere daarunicmo al kawthar ceel cali axmed iyo caadley ayaa saameyntooda si aadaha looga dhex dareemayaa murtadiinta dadka isticmaalaha baraha bulshada ayaa ku digtay kooxda riddada waxayna maleeshiyaadkeeda ku sifeeyeen kuwa taag daran xubintiina waa inaga intaa bashiir caawa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo wilaayada islaamiga ee galguduud boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ayaa ka faa'idaystay xamlo dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee galguduud ay ka furisay magaaladaasi xamladan dacwiga waxaa ka faa'idaystay in ka badan shan boqol oo dumar ah waxaana ay socotay muddo laba bilood waxaana loo qabta haweenka ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayada galguduud iyadoo ay ku qaateen durus kala duwan ugu horeen waxaa kelimad ka jeediyey sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أيا أم هذا علينا علي نقدق مسلمين وقتكان قالقا قيمة بدن صوغار سيي كنت فهمك إسلامك sida ilaahay subxaana wa tacaala raalliga ka ahaa naba muxamed caleyhi salaatu wasalaam diintan ilaahay nabagu usoo dhiibay quruun naga horreyday ee kasoo dhaqantay marka maanta annagoo kun iyo afar boqol iyo dhowr sanno kadib annagoo ilaahay subxaana wa tacaala joogno aan nool nahay in shareecdii ilaahay iyo kudhaqankeedii barashadeedii iyo aan isku dayayno aan dadaalayno waa qofka ilaahay soo gaarsiiyey waa shukri iyo ilaahay inuu mahad celiya laga rabaa ilaahayba wax badan u mahad celinayna subxaana wa tacaala bacdallaahi maktabka dacwada gobolka iyo raggiisa iyo gabdhaha runtii dowladan ama xamladan soo mushaarakeeyey wakhtiga labada bilood ah xamlada socotay runtii jazaahum allahu khayran juhdiyay soo bixiyeen wakhti ayay bixiyeen oo maaragtay laba bilood ma yara marka loo fiiriyo waa dowlada uga dheer xamlada intay socotay hal bil waa arkaynay laakiin laba bilood dowro la galay ma arkin gabdhaha ceelbuur aad iyo aad ay u dadaaleen insha allahu tacaala waanu buraarajiin dee cilmi barashada waa socotay haddana waa socon doontaa marmar marka waxaa la rabaa dowrada bimacnaa waa kulan in macluumaad badan la qaato oo maaragtay majaalaad kala gedisan ayaa looga talagalay taas marka kadibna insha allahu tacaala waxbarashadu waa iska socon doontaa qof walbana meesha wax u joogeen uu ku wadan doonaa marka ilaahay ba ku mahadsan subxaana wa tacaala cilmigaasi loo fadhiyey loo socday oo maaragtay wax badan ilaahay ammaanay oo nabi sal allahu aleyhi wasalama uu ammaanay ilaahay ajarkiisa ilaahay idin siiyo insha allahu tacaala intii cashir bixinaysay iyo intii baranaysay runtii dowladan waxaa mushaarakeeyey gabdho gaaraya ilaa afar boqol iyo maaragtay ziyaado shan boqol iyo afar boqol dad u dhexeeya ayaa ka faa'iidaystay tira macquula waaye insha allahu tacaala mucalimiin ama mudarisiin ilaa shan iyo toban ayaa bixinaysay muddada ay socotayna waa maaragtay aad maqlayseen waa laba bilood insha allahu tacaala maanta oo taariikhda ay tahay shanta bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix waxaa noo ah gebogebo waxaan rabaa marka kelimadayda koowaad waxaan nahay horta annaga ummad ilaahay ku sharfay diintan ilaahay subxaana wa tacaala ku karaameeyey islaamnimada ayaan nahay waxaan nahay ummadda ummadaha ugu dambeeyey nabagoo nabagoodana nabiyada ugu dambeeyey aan nahay ummadaas marka waa sharfan tahay ilaahayna wax badan waana ammaanay waana hadi ummatakum ummatan waaxida waa ummad midaysan caqiidadeeda maaragtay shicaarkeeda ulijeedkeeda intaasi dhow midaysanaan nahay horta in ilaahay ugu shukrino subxaanahu wa tacaala oo nicmadaasi qaaliga ah waxaan aaminsannahay caqiidada islaamka inaan runtii aan ku dheganaano fisilmi walxarbi haddii dagaal jiro haddii nabad ay jirto xaalad walbaba islaamnimadeenna waa lama taabtaan waa muqadas waaye saaad og tihiin maraaxil badana la soo maray markaaskan waxaan aragnay ayadoo odayaal iskugu yimid oo maaragtay lagu qabanayo maaragtay kelimaad laga jeedinayo kelimaadkaasoo markaa codowga lala hadlaayo gobolka ama wilaayada markaasi codow badan kasoo wajahan yahay waa la arkay waa lasoo gudbay insha allahu tacaala qol waliba doorkeeday ka qaadatay maanta waxaan arkaynaa ama u jeednaa in waxbarashadii iyo buraarag ayadoo deegaamadii insha allahu tacala intooda badan ay degan yihiin nabad ay yihiin intii wilaayada ay joogtay degmooyinkii meelo yar marka laga reebo maanta sidaan oo kale ay ugu socoto waxbarasho oo maraakiistii ay furan yihiin masaajidii iyo xalaqaadkii cilmiga ay socdaan dugsidii qur-aanka sidaasoo kale xaflado saan loo dhiganaayo intaasi dhan waxa waaye waxaan ilaahay subxaana wa tacaala kusoo caawudnay in lasoo sabro oo maaragtay la adkaysto ayaan ka soo gaarnay wax badanna kulley waa noo dhiman yihiin weli qodobka labaad aan dardaarmayo waxa waaye waagaaga aan nool nahay iyo wakhtiga aan joogno inaan fahamsannahay wakhtiga hadduu waxa waaye wakhti muslimiinta iyo gaalada ay ishaayaan gaaladii iyadoo iska safaa yahuud iyo maraykan iyo wixii adduun jiray gaala waa iska dhinac ay iska yihiin wixii muslimiina waa iska dhinac maanta daafaha adduunka waxa socda loolankaasa socdo waxaa la rabaa inaan ka buraaragsannahay aan ognahay inaan codow aan leenahay oo maaragtay diidan waxaan aaminsannahay meesha aan la fadhino inta aan ka samaynayno in dad diidan ay jiraan horta aan ogaano qofka muslimka ana sidiisba nin muntabiha waay nin kaafil ah oo maaragtay oo ma aha isku socdo ma aha waa qof buraaragsan codowgiis yaqaan waay dad badan haddii islaamka sheegto oo adduunka daadsan oo joogo waxa waaye ma fahansana codowgoodu ma fahansana gaar ahaan waa ogtihiin dadka gaalada dhex jooga muslimiinta ah codowgoodu waxay u qabaan maaragtay codowgooda inay u jilcanaadaan inay maaragtay si degnaa ay kula dhaqmaan ay isku dayayaan laakiin arrintaas ma jirto codowga baaba laga helaynin markan qadiyadaasi oo kale waa qadiyad laga kadsoomo waxaa loo baahan yahay waagacga inaan ku baraaragsanahay la rabaa waqti waxaa la joogaa siraac diine socdo muslimi gaalo ay ishaayaan dagaallo ay socdaan muslimiinta umuurtoodana inaan ihtimaam aan siino nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yahtam biamri lmuslimiina falaysa minhum muslimiinta adduunku waa ogtihiin waxaa falastiin ka socday aa ogtihiin afghanistaan horey wax ka socday aad ogtihiin soomaaliya hadda wax socda aad ogtihiin codowgu isu soo baxaystay iyo maaragtay wadamada kale muslimiinta ay degaan dhammaantood marka waxaa la rabaa inaan la noolnahay maaragtay muslimiinta xaaladooda waxaan isku ognahay waxbarashada inay sideeda u socoto maraakiisda ay amirnaadaan shaqooyinka kale islaamka ay aad u haydeen inaad maaragtay meeshooda aad ku sii wadaan ducoda gaar ahaan in lagu dadaalo saas had maqlaysaan masaajidadaas waa lagu qunuudaa muslimiintii waa loo duceeyaa gaaladii waa la habaaraa markii habeenkii insha allahu tacaala iyo waqhtiyada qiimada leh inaan ka faa'iidaysano oo maaragtay gaaladaasi ilaahay inuu jibiyo ilaahay inuu maaragtay qabkooda iyo kibirkooda ilaahay baabi'iyo hantida ilaahay uu ku baabi'iyo hubka ilaahay uu ku baabi'iyo in ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiino muslimiintana aan guul ilaahay inuu siiyo ilaahay ugu- ugu barino wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah ardaydii dowladda qaatay لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاث التي يجب على العبد معرفتها؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب الدين وما هي؟ مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان وكانوا حيسوسوا ديننا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مروان متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام أين ولد وأين مات وكم كان عمره؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومات في مدينة وعمره 63 سنة بسم الله waxaan halkan kasoo jeedi rabaa suuratul faataxa tafsiirkeeda insha allah bismilaahi magaca allah ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariistay alraxiimi naxariista gaarkaa naxariistay oo muuminiinta u naxariistay alxamdu lilaahi mahad dhammaanteed allay u sugnaatay allihii rabilcaalamiin caalamka rabbigooda ahaay arraxmaan allihii naxariista guud naxariista alraxiimi naxariista qaaskaa naxariistay maaliki yowmidiin allihii maalinta abaalmarinta boqorkeeda ahaay iyaaka adiga ayaan allow nacbudu ku caabudayaa iyaaka adiga ayaan allow keligaa nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa ihdina allow nagu hanuuna asiraada wadadii almustaqiima toosaneeday siraada aladiina kuwii wadadooda ancamta aad u nimcaysay calayhim dushooda khayri lmaqduubi kuwii loo carooday wadadooda aan ahayn waladaaliina iyo kuwii baadiyoobay wadadooda aan ahayn ما هي الطهارة؟
هي رفع الحدث وإزالة النجاسة كم أقسام المياه؟
أقسام المياه أربعة ماء المطلق ماء المستعمل ماء الذي قالته باهر ماء الذي وقعت فيه النجاسة اذكر المياه التي يجوز التطهير بها المياه التي يجوز تدهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء, وماء الثلج وماء البرد ما معنى الوضوء هو استعمال ماء ظهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في شرعه كم شروط الوضوء وما هي شروط الوضوء تسعة وهي ال- الإسلام العقل التمييز النية لفرضه والاستنجاء أو الاستجمار وظهورية الماء واستباحته وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ودخول الوقت على من حدثه دائم انقطاع موجب كم فروض الوضوء وما هي فروض الوضوء ستة وهي غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس ومنه الأذنان غسل الرجلين إلى الكعبين الموالاة يا ترتيب
اذكري دليل الصوم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما هو الصوم الإمساك عن جميع المقدرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية كم شروط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم خمسة وهي الإسلام العقل البلوغ القدرة على الصوم عدم المانع كم أركان الصوم أركان الصوم اثنان وهي النية الإمساك عن جميع المقدرات كم مبدلات الصوم مبدلات الصوم عشرة وهي الأكل عمدا الشرب عمدا الاجتماع تعمد القي الإنزال عن مباشرة الحيض النفاس الجنون الحكم القضائي الردة عن الإسلام ما هو الحج الحج هو قصد بيت الله الحرام للنسك كم شروط الحج وما هي شروط الحج ستة وهي الإسلام العقل البلوغ الحرية وجود الزاد والراحلة سلامة الطريق sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon cabdiciid oo ka mid ah nabadoonnada magaalada ceelbuur bismillaah alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mahad alla ka bacdi waxaa mahadsan dadka muslimiinta oo xafladdan qiimaha badan leh isugu yimidaa mahadsan waxaan leeyahay marka gabdhahan magaalada ceelbuur jooga oo maanta dowladdu u soo gebagabowday marka hoowaad waxaan leeyahay macallimiintii wax bartay ilaahay ha barakeeyo ilaahay ku subxaanahu wa tacaalaahay waa culummadeenna waa walaalaheenna waa wiilasheenna ilaahay ha barakeeyo Ee, gabdhaha aad iyo aad bay waxbarashada ugu dadaalaan ay ugu taagan yihiin waxaan ognahay doorooyinka hadda sanadkan socday dhowr meeloodoo ka mid aan ka qayb galay hadda gabdhihii keliyaha fadhiya laakiin rag iyo dumar markii laysku yimaado tartan baa walaayadu bixinaysay oo ducaadu bixinaysay sambiri waxaan arkaya gabdhaha un qaadaay ilaahay khayr badan ha idin siiyo diinkana ilaahay idiin sahlo waadad mahadsan tihiin waxaan leeyahay gabdhow meel kastood joogtiin oo muslimiintu joogto oo xero walaaye ah khayr allah idin wada siiyo gaaraan hadda waxaan kasoo horjeedaa oon hor fadhiyaa gabdhaheena degmada ceelbuur amba magaalada ceelbuurba intaanoo gabdhaa iyo inta badanoo maqan dhammaantiinba sida aad wax u baranaysiin ilaahayga subxaana watacaala naftiina ha ku barakeeyo owlaadiina allah ha ku barakeeyo nacfigiina allah ha ku barakeeyo tii dukaan gadanaysa tii ilmahaysa tii ari raacaysa mid walba wax bay un qabataaye camalada aad ku kacaysiinu adduun ilaah idiin saqiro diin kale kuwaan daynin oo ku dhinto ku noolaado xijaabkooda say u ilaashanayaan u ilaashada oo aayadda qur-aanka iyo xadiiska nabiga ilaashada ilaah idinka dhigo kuwa ku dhinta alla idinka dhigo intaasaa kelmadayda kusoo kooba ugaas cabdulaahi daahir ugaaska guud ee beesha mursade oo ka mid ahaa marti sharaftii kalimaadka ka jeediyey ayaa dhiirigelin u sameeyey haweenkii dhammaystay dowladda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaa mahad dhammaanteed waxaan kaloon u mahad celinaa runtii gabdhaha maaragta halkan ku jilib xirnaa ayagoo lala qabo howlahoodii iyo danahoodii guud oo guryahoodii iyo howshoodii iyo caruurtoodii iyo wakhtigoodii ku bixiyey inay wax bartaan diinta islaamka iyo waxyaabaha asaasiyaadka muhiimka ah inay bartaan wakhtigaas ku bixiyey ayagana runtii waa u mahad celinaa waxaan leenahay ajri xasanaad allah idinka siiyo runtii qofkii hal xaraf kororsadaa xarafkii waxaa waaye ajir ayuu leeyahay halkii xaraf toban xasanaad ayuu leeyahay xasanadiina waxaa waaye waa laalaabantaa waxaa la rabaa marka xarafkuna ma ahan yacni xaraf jimlaha haysta ma ahan oo ama alif laam miim ama waladiina oo kale maahan waa xaraf xaraf waaye alif walaamun xaraf wa miimun xaraf marka intaas haddaad baranaysaan dowladaas aad ku jirteen ajir badan u niyeysta horta mar kasta oo aad wax baranaysaanna insha allahu tacaala waxaa la rabaa qofku markuu waxbarasho uu soo istaago inuu wax barto adduunka oo wax kusii barto aqoon yeesho camal fasho wanaageeda ugu dambeeyo oo natiijada uu helaaho waxaa waaye waa inuu u niyeysto ilaahay dartiisa ikhlaas acmaali ma jirto ilaa inay hadday jirto wax aqbalkeedu wuxuu ku xihan yahay inaad waxaas ilaahay dartiis aad ula jeedid kow waxa aad ilaahay dartiis aad ula jeedidna inay wixii sunnada waafaqsan ay yihiin sunnada inay waafaqsan yihiin marka waxaa la rabaa dadaalkaas horta maaragtay ictikaaf allah idinkaga dhigo waxaa ku soo aadeen marxalad fiican waxbarashadiinna iyo ilaahay samaha nagu gaarsiiya bisha ramadaan bisha ramadaan waxaa la dhihi jiray saxaabadu markay bisha ramadaan dhammaato waxay dhihi jireen ilaahow bishi ramadaanoo dhammaatay noogu dembi dhaaf ayay lix bilood lahaayeen lixdaas bilood ilaahay waxay weydiisanayeen ramadaankay soo dhaafeen ilaahay ugu dembi dhaaf markii lixda kale la gaarana waxay bari waxay ilaahay ka bari jireen in ilaahay lixda soo socota uu gaarsiiye ramadaanka ay dalab dalabay samayn jireen dalab in ilaahay gaarsiiyo ay ku cibaadaystaan hadda marka dowladiinna waxaa muhiimadeedu waxaa waaye dowladii oo idiinsoo xiratay iyo bishii shacbaan oo dhalatay oo ramadaanku nagu soo fool leeyahay waxaan la hilmaami doonin marka wixii aad barateen oo cibaadaadka ahay oo khayriga ahay oo faraha badnaa inaad ramadaan ilaahay hortiisa aad ku baridaan oo aad ugu cibaadaysataan oo midba meel kasta maxalkeeda aad geysaan taasna waxaa waaye una niyeysataan ilaahay dartiis waxaa waaye runtii yaana laga daalin inaad wax barataan ama guri hooyo joogta ha noqoto ama qof kasta ha noqotee adiga xaraf wax uun soo siyaadso diina waxay ku xusuusinaysaa aakhiradaadaay ku xusuusinaysaa haddaad wax siyaadis haddaad keentid oo wax siyaadsanaysid oo diin baranaysid waxay ku xusuusinaysaa aakhiradaada waxay ku xusuusinaysaa inaad dhimanaysid oo camal lagaa rabo in shaqa lagaa sugaa waxaad ogaataan qof kasta shaqaa laga sugaa yaa ka sugaa alla subxaana watacaala cibaadaa laga sugaa waxaa naloo abuura maxay yihiin wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maadaama marka cibaado lagaa sugaa oo salaad lagaa sugaa oo sake lagaa sugaa oo sadaqa lagaa sugaa oo qowl fiican lagaa sugaa waxaad ogaataa wax ku sugaaya inay jiraan maogtahay ilmahaagu hadday ku sugaayaan wadaadka ku sugaa waa isku mashquulinaya laakiin inaadan hilmaamin aan rabaa midda ilaahay kaa sugaana inaad ayadana hilmaamin oo lagu faray oo awaamirta ah oo waajibka inaadan hilmaamina meeshaas waxaa ku jirta arrin khatiiraha ku jirta oo aad adigu caarifun fi dunyaa wa jaahilun fi laakhirati inaad naqatidoo aad moogaatidoo ku mushquulshid adduunyadaada dukaanaad leedahay ama ilmaa ku mushquulsan tahay ama waxbaa jiraan howshi saas howshaas waxaa la rabaa qaybo ka mida qaybahaada oo leylan wa nahaaran aad u kala qaybisid maalintii aad yeeltid wakhti aad cibaadaysato oo wax kororsatid habeenkiina sidoo kale aad samaysatid wakhti aad aduguna wax kororsatid ama aad wax mudaalaciyatid marka waxaad u fahmi kartiin meeshaas in alle subxaana wa tacaala uu idin sharfay oo idin doortay idinma keniya meel makaanoo aad wax ku baran kartaan diintiinna aad ku tadbiiqi kartaan marka fursadaas ha laga faa'iidaysto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobbixii silaad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا خائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا